bismillaahi raxmaan iraxiim hur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda sida duulnimadan idin haysana waxaa ka mid a kooxada daasan ayaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ku dila dowlada wadajira gobolka banaadir maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay dhowaan bilaabayaan qorshadii lagu furi lahaa wadooyinka ay al-shabaab go'doomiyeen saraakiisha ciidamada somalilan ayaa dooniyey ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ay u goysteen maamulka puntland midadka laba qofood ayaa lagu arkayay maanta deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose xaaladan alxumo ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto tuulada marere ee ka hoos tagta degmada balcad dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa isku afgartay in soomaaliya laga hirgeliyo laga hirgelin karo warshadaha wax soo saar leh wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka hirshabeelle ayaa kormeel ku sameeyey suuqyada xoolaha ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan baaraadka dibaddana waxaa ka mid a madaxda isbiga talada haya ee koonfur afrika anc ayaa mar kale yeelanaya kulan ugu dambeyn ay go-aan kaga qaadanayaan madaxweyne jacob zuma iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa booqasho ku tegay magaalada qaahira ee waddanka masar
soo gudbinta warka duhurnimo idaacadda simba waxaa gacan weyn ka geysatay warshadda xabadsoodada alfajri waana warshad soo saarta xabadsoode isugu jirta saliidii budo haddaba hore u gaar warshadda xabadsoodada alfajri
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu dheerka horeen ee warka duhur idaacadda simba waa duhurnimo talaadada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexiyo tobanka bisha labaad sanada labada kun sideed iyo tobanka warkii oo fidsan kooxo hudaysan ayaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ku dila dowlada wadajira gobolka banaadir sida faahfaahinta warkan uu ku eegaya wariyeyna maxamed cali maxamed warar dheeraada waa la helayaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda oo maanta lagu dhex diray xaafadda kaawagada ee degmada wadajir ee gobolka banaadir kooxa bisheelada ku hudaysan ayaa waxa ay rasaas kala dhaceen qeybaha sare ee jirkiisa mid ka mid ah saraakiisha militariga dowladda soomaaliya oo la sheegay inuu ka tirsanaa saraakiisha turjumaanada u ah ciidamada cadaanka ee tababarada siya ciidamada xoogga soomaaliya ee lagu tababaro warshadii hore ee nacnaca oo haatan xiro u ah ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya goobjooga ku sugan halkuu dilka ka dhaca ayaa idaacadda sinba ee magaalada muqdisho u sheegay in dad lay gaaraysa ilaa iyo laba ruux ay maanta dil u geyseen sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya ka oo tababara ka oo turjumaan u ahaa ciidamada cadaanka ee tababarada siiya ciidamada dowladda ee lagu tababaro warshadii hore ee nacnaca degmada hodan ee gobolka banaadir waxaa saaka iga digay in man ka tirsanaa ciidanka militariga oo ah turjubaan ka tirsan nasudana maadanta ka dhaadeen maadka kala guri sarkaaratiga kala guri xilada gurigiis ka soo baxay heshiisa xeradiisa soo nagaanaya koobiyad maanaa gushe maanta saaka iga tiraayo koobiyad maanta haddeer masaa iyo kuwa qolan ee maamulka degmada hurdi
war rasmi oo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamo gaara oo shabaab ka tirsan ay muqdisho ku dileen mid ka mid ah saraakiisha turjumaanada u ah ciidamada militariga dowladda soomaaliya ee ku sugan warshadii hore ee nanaca islamarkaasi magaciisa lagu soo koobay maxamed migila xiriro kala duwan oo idaacadda sinba ee magaalada muqdisho ay la samaysay saraakiisha ciidamada militariga dowladda soomaaliya ku sugan muqdisho ayaa ka gaabshaday inay ka hadlaan dilka loo geystay sargaalkan magaciisa lagu soo koobay maxamed oo lagu dilay maanta xaafadda kaabagada degmada wadajir ee gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ee aan ku helayn degmada wadajir ayaa ku waramayin haatan halkii dilka ka dhacay ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaasina ay ka sameynayaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka
maydadka laba qofood ayaa lagu arkay maanta deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose canaan maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamadii hubanta ahaa ee shalay la wareegay deegaamadii al-shabaab ay maamulayeen maanta laga helay meydad gaaraya ilaa iyo laba ruux oo la sheegay inay ahaayeen dadka deegaanka ilo hoose oo xoog ogaal ah laguna kalsoonaan karo ayaa idaacadda siinba u sheegay in maanta laga helay deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellada hoose tiro dad ah oo ah la sheegay in lagu dilay duqeyn ay sameeyeen ciidamadii hubanta ahaa ee isaga baxay deegaanadii shalay ay kala wareegeen al-shabaab kuwa oo kale ahaa deegaanada awdhible mubaarak iyo tuulooyin hoostaga degmada afgooyo oo ay ka tilinayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab markii dambe ayaa la sheegay in al- al-shabaab ay dib ugu soo laabteen deegaanadii lagala wareegay waxaana la sheegay in meydadkaasi ay ahaayeen kuwo ku geeriyooday duqeyn dhanka dhulka ah oo ay sameynayeen ciidamadii huwanta ahaa ee isugu jiray cabbaan soomaali amisom kuwa oo sameynayay duqaymo ay saga caabinayaan in al-shabaabkii deegaanadaasi ay kala wareegeen ay dib u soo raacaan una soo ruqaasadaan halkii ciidamadaasi ay u baxeen wararkii ugu dambeeyey ayaa ku waramayeen al-shabaab ay sameynayaan dhaqdhaqaaq ku aadan kuwa oo howlgallo ay ku soo qabteen tiro dad ah lana sheegay in al-shabaab ay ku turuusan yihiin in ay gacansaar la leeyihiin ciidamadii caddaanka iyo soomaalida ay shalay kala wareegay deegaanada awdhigle iyo mubaarag sheegeenna al-shabaab in dadkaasi ay ku soo hadayeen inay qabsadaan deegaanadii shalay lagala wareegay
maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay dhowaan bilaabayaan qorshihii lagu fuuri lahaa wadooyinka ay al-shabaab goodoomiyeen sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheyna cabdulaahi daahir shire mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay sheegeen in howlgallo lagu la isugu furayo degmooyinka kala duwan ee gobolada uu ka arrimayay maamulka koonfur galbeed soomaaliya in dhowaan ay bilaabanayaan waxayna tilmaameen in howlgalladaasi ay isugu jiraan kuwo lagu furayo jidgo ama lagu qaadayo jidgooyooyinka sharci darrada ah ee yaalla qaar ka mid ah deegaanada uu ka arrimay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba qaarkood oo ay sheegeen in degmooyinka ay go-aamiyeen dagaalyaano ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaasina la doonayo in dib loo furo oo guud ahaanba deegaanada uu ka arrimay maamulka koonfur galbeed soomaaliya isku socodkiisu uu noqdo mid ahaya afhayeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuurdiin jaxmo oo warar si gaar ah siiyey idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay ku guuleysteen qaar ka mid ah degmooyinka uu ka arrimay maamulka koonfur galbeed soomaaliya in ay isku furaan isagoona tilmaamay in amminka ay soconayaan dagaaladii ugu dambeeyay ee la doonayo degmooyin kale in iyagu meel isku furo inta badan hadda magaalooyinka isku xiran oo kala kala xiran deegaanada koonfurta soomaaliya horta waxay marka hore waxay kala sameeyeen dalka intiisa badan oo kala xiran marka laakiin howlgallo ayan badan ay sameeyeen ciidankooda ee gaarka dowladda koonfurteed iyo ciidankooda dalka magaalada qaarna hadda isku xiray oo isku socdaan magaalooyinka ayaa intaa wadooyinka ay hoodooyin ku sameeyeen sida bardaabo iyo berbera iyo buuxa kale berbera qayb qayb baa laga wadi doonaa haddii la soo deegaanada kale ee laga xasilan lahaa sidoo kale soojaga iskugu xadiraa ilaa iyo afgoyn iyo buuxdara intaas in howsha way socotaa dagaal howl balaaran oo socota hadda dhanka kale dhashay murtaaq oo calaamasuu inta badan hadda uu ka wadaa howlgal gobolada koonfurgalbeed soomaaliya sidoo kale jubbaland markana waxaa laga haajiya gobolada koonfurgalbeed howshan hadda insha allah dowladda federaalka dowladda koonfurgalbeed oo iska haqbarteen
afhayeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sii hadlaya ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay deegaanadii ay maalinnimadii shalay ahayd la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya isagoona sheegay in la qorsheynayo ciidamo boolis ah oo si gaara u tababaran in lagu wareejiyo amniga deegaanadaasi oo uu sheegay in sida waqtiga ugu soo horeeya ama sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamadaasi loogu wareejin doono howlgalka hadda socda waa howlgal ee buuxa hadda iga kala ahayd meesha qabsadeen waxaa la wareegi doonaa hadda boolis laga laga tababaray oo hadda jooga mahadinada meesha qabtaana boolis ayaa la wareegi doonaa insha allah hadda xaaladda deegaanadaas waxaa ugu dugan tahay insha allah waxaana jecel lahay deegaano kale oo badan in ciidanka waxooga iyo ciidanka gaarka dowladda koonfurta dhexdooda soo gasho marka howlgal bilaabi ma ahan howlgal hawi doono meelanta la qabtana laga soo baxana mid ay doonto haddii la rabo balse tactica maadalada jeexirta oo ciidan marka taasi ayaa waxyaalaha hadda koonfurgalbeed ama dowladda federaalka ay ka taageersan oo kale tahay
hadalka afhaweenka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili muddooyinka dambe ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo dhaqdhaqaaqa ciidan ka wadan gobolka shabeellaha hoose islamarkaasina ay kula wareegeen qaar ka mid ah deegaana ay horey gacanta ugu hayeen dagaalyaano ka tirsan xarakada al-shabaab saraakiisha ciidamada maamulka somalilan ayaa beeniyey in ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ay u goosteen dhanka maamulka puntland cabdil maxamed ciise indhacadde ayaa warkan faahfaahinaya khariiska guutada sagaashan iyo shanaad ee ciidanka xoogga somalilan ayaa been abuur ku tilmaamay war ka soo baxay maamulka puntland oo ahaana ciidamo ka tirsan somalilan oo isku deegaan puntland waxaayna sheegeen in hadalkaasi uu yahay mid gulaynimo ah oo ay sameeyeen shakhsiyaad ka cabsi qaba awoodda ciidanka somalilan ee gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaana loo xilsaaray xoreynta xuduudaha somalilan saraakiisha guutadan oo fadhigoodu uu yahay xirada carraweyn ee degmada buurheel ee gobolka togdheer ayaa waxa ay sheegeen inaysan jirin sabab ciidamo ka tirsan somalilan ay xilligan iskugu dhigaan puntland oo dhowaan ciidanka militariga somalilan ay xoog kaga saareen deegaanaha ay kaga sugnaayeen gobolka sool ujeedka hadalkaas ayaa waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid lagu daboolayo xadgudubka qaawan ee puntland ay ka wado deegaanada gobolka sool ciidankan oo bandhiga sagaashan iyo shanaad oo fadhigeedu uu yahay bool hoodle waxa weeyaan arrintii carraween ka dhacday ay ka sameeyeen maamulka puntland niman ka socdo xildhibaano sheegada iyo niman ciidanan ay wataan sideed askari oo kaantarooyinkaa joogo annaga fakad banaga ah ayay iyo isdad dad ay uruursadeen iyo ciidan ay wateen bay sawir ka duubeen ciidankii carraweyd buu ahaa nimankaasi waxba kama jiraan kuwaana tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadayna annagu ciidanka somalilan ee degan buuhoone ah ciidankii somalilan ee dhabta ahaa warka halkaa ku faysha annagoo odayaasha reer buuhoone waxaanu dooninaynaa hadalkii waxba kama jiraan kahaa ee barabagaadadiga been abuurka ahaa ee shalay koox buntland inuu ka samaysay carraweyd waxaanu ku dooninaynaa ciidankii qaranka somalilan ee carraweyd joogay saldhigii ciidanaha loo sameeyey inuu degan yahay kuna dhan yahay wuxuu buntland la galay iyo wuxuu ka noqday midowsan jirin wuu dhisan yahay maamulka puntland ayaa dhowaan waxa uu sheegay in askar ka tirsan ciidamada somalilan oo wata hub iyo gaadiid dagaal ay isku soo dhiibeen ciidamadooda ka howlgala gobolka sool kuwa oo ay sheegeen in xilligan ay ku sugan yihiin meelo ka mida puntland dhanka kale somalilan ayaa horey waxa ay u sheegtay inay isku soo dhiibeen saraakiil ka tirsan maamulka puntland kuwa oo ka mid yihiin mas-uuliyiinta puntland u qaabilsanaa deegaanada dhowaan ay la wareegeen ciidanka somalilan ee ay ka mid yihiin tukarrook iyo boocame iyo tuulooyin kale oo hoostaga
xaalad madaxxumo ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto tuulada mareere oo hoos tagta degmada balcad waryaa idaacadda siiba uga soo warana degmada balcad cabdulaahi shire ayaa warkan inoo soo diray maamulka tuulada mareere ayaa qaladan u galay maamulka hirshabelle inay ku codsanayaan xaaladaha ka jira tuulada mareere ee bilaadka degmada balcad guddoomiyaha tuulada mareere cali aadane boodlow ka takalay qolka ku xiriir ayaa wax ka weydiiyey xaaladaha ka soo xogdoonaada tuulada mareere ee bilaadka degmada balcad hadalka dadweynaha tuulada mareere ayaa ku soo hadlaya sida baaqoa u dirayaan maamul bilashooda iyo ciyaadaha ay codsanayaan in gargaar la soo gaarsiiyo tuulada oo tala kilomitri dhasa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi shee idaacadda dhulba degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa isu afgarta in soomaaliya looga hirgelin karo warshado wax soo saara cabdulaahi maxamed cali ayaa warkaa faahfaahinaya safiirka imaaraadka carabta u fadhiyay soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyagona ka wada hadlay xiriirka ganacsi ee labada wadan labadan mas-uul ayaa waxa ay inta badan falanqeeyeen horumarinta iyo taliyeenta hay-adaha ganacsi iyagona isla qiimeeyey xoojinta xiriirka ganacsi ee labada wadan u dhexeeyo safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya maxamed axmed cuthmaan ayaa ugu hambaliyey wasiirka wasiir maareeye xilka cusub ee uu ka qabtay xukuumadda soomaaliya isagoona u rajeeyey inuu ku guuleysan doono waajibaadka shaqo oo horyaala dhanka kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa u mahad celiyey isagoona ammaanay sida dowladda imaaraadka ay ugu haalan tahay taageeridda iyo garab istaagga shacabka soomaaliyeed wasiirka sidoo kale waxa uu ku ammaanay dowladda imaaraadka doorka wanaagsan ay ka qaadato taageeridda iyo xoojinta horumarinta dhaqaale ee soomaaliya safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya iyo wasiir marey ayaa sidoo kale waxa ay isla falanqeeyeen furidda iyo maalgelinta hay-ado cusub oo dhaqaale oo u dhexeeya labada wadan kuwaas oo ka taageeri kara ama dowladda imaaraadku ay ka taageeri karto sida dhanka dhaqaalaha xoolaha beeraha iyo maalgashiga
wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka hirshabeelle ayaa kormeel ku sameeyey suuqyada xoolaha ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida warkan uu magaalada beledweyne uga soo diray cabdiqaadir madaara wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dowlad goboleedka hiirshabelle doctor xuseen cismaan cali oo ka mid ahaa laba iyo toban wasiir oo soo gaaray magaalada beledweyne ayaa kormeereed ka timida suuqyada xoolaha ee magaalada beledweyne wasiirku ay booqashadiisa ku yeelinayeen xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ayaa ganacsatada xoolaha noocyadooda kala duwan oo wasiirka ka dhageystay baahiyaha ka jira suuqyada xoolaha gudoomiyah dunyada beledweyne macalin kaleefo oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay la darsadaan xoolodhaqatada gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in lagaga fadhiyo wasaaradda xanaanada iyo xoolaha in xoolodhaqatada ay ka caawiyaan dowliin iyo weliba ismooyinka suuqyada xoolaha ugu dambeyntii wasiirka xanaanada iyo xoolaha oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in taniin markii la soo doortay uu ku olanaa xog waraysiyin uu la yeelanayay xoolodhaqatada deegaanada hiirshabelle waxa uu sidoo kale sheegay in suuqyada xoolaha lagu iibiyo loo samayn doono ismooyin iyo sidoo kale goobo biyaha ay kacdaan waa markii ugu horeysay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dowlad goboleedka hiirshabelle uu soo gaaray magaalada beledweyne tani markii loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dowlad goboleedka hiirshabelle cabdiqaadir cumar ibraahim cabdiqaadir madaara warbaahinta suuda beledweyne halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda siida ee magaalada muqdisho markana wararkii dibadda hogaamiyaasha xisbiga a n c ayaa qabanaya kulan cadaadis ay ku saarayaan madax madaxweynaha dalkaasi uu xilka isaga dego madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma ayaa waxa uu la kulmaya cadaadis fara badan oo ku aadan inuu xilka isaga dego cadaadiskan uu kaga imaanayo gudaha xisbigiisa iyo dibaddaba suuma oo toddobaatan sano jira ayaa la wareega xukunka dalkaasi sanadii labada kun iyo sagaalkii tan iyo wakhtigaasi wixii ka dambeeyey waxa uu la kulmaya eedamo ku aadan inuu ku kacay musuq maasuq ugu dambayntiina xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa booqasho ku tagay caasimada dalka masar ee qaahira madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al asiisa ayaa waxauu xafiiskiisa madaxtooyada kusoo dhaweeyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rag teleson ayagoo ka wada hadla arrimo badan oo ku aadan sidii dalka masar uga qabsooni lahay doorasho xor iyo xalaala asiisa ayaa noqday madaxweynaha masar labada kun toban iyo afartii kadib markii milatariga dalkaasi uu xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi guud ahaan dhagaystayaal qodobkaas ayaa u dambeeyay warkii dowlad kala socoteen idaacadda siiga ee magaalada muqdisho warka waxaa soo saara sharmaake waxaa farsameynaya maxamed deeq alfa cidda warkayga seega waxay dib kaga heli karaan isagoo maqal iyo qoraal bale waa bejka internetka ku leymaysan danews dot com idinna waad ku mahadsantihiin dhagaysiga iyo la socodka warkayga duurnimo
raadiyo simba waa idaacadda islaamka iyo ummadaas u dhexayso ujeedada guud iyo abaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshada u adeegtaan waa aslaax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ee aad u soo tabisaayo cid habeyntabin